waa tahay sida warkaba aad ku maqlayseen eebbaha u naxariiste waxaa maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday abwaan mulla xamiiste cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir oo si weyn loogu yaqaanay samaynta fanka heesaha soomaaliyeed waxa uuna mullaxamku sameeyey mid ka mida heesaha kuwa ugu caansan soomaalida heeska loo yaqaana laaleys ee qaado hibe maxamed heesta beledweyn ee uu qaado xasan aadan samatar nebi ammaanka ergedi furqaan ee kooxda iftiin iyo kuwo kaleetoo badan oo caanka ah gudaha fanka soomaalida marka la fiiriyo haddaba warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday mulaxankii weynaa cabdikariim faarax qaarey jiir kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay cisbitalka digfeer ee magaalada muqdisho cabdikariim jiir oo ka mid ahaa tiirarka udubdhaxaadka u ah fanka soomaalida ayaa la sheegay inuu fanka ku soo biiray sannadihii lixdameeyadii waxaana markii ugu horreysay uu ku bilaabay heesaa isagoo muddo kadibna u xiibsiibtay samaynta laxamada waxaana luuqda uu u sameeyey qaar ka mida heesaha loogu jecel yahay ee ay ku luuqeeyaan fanaaniinta hobollada waaberi saciid maxamed xarawo ayaa ka mid ah dadka ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen waxaan halkaa u joognaa waa tacsiidii cabdikariim faarax qaarey cabdikariim faarax qaarey anugu wax badan baa soo wada shaqaynay lixdankii iyo kowdii waa shaqada dowladda kaadii muqdisho inaa la geeyey anigana lagageysay asagana xildhibaan baa geeyey imtixaanka laakiin ninkii ka qaaday oo uu yidhi hees hible iyo tun markii ugu horeysay anigu ahaa xasuus iyo tun buu yidhi waa garanaya kaanaan tubanayay baa markaas aan ugu barwaariyey kay baa tahay baa marka wax badan baa isla soo marnay wax badan buu soo shaqeeyey wuxuu ahaa nin kaftan badan nin cayaar badan duu sheekada marka la sheekaysanayo wuxuu ahaa nin mullaxana oo heesaha inkastoo markii hore heesaan ku bilowdhay aniga isaguba isagana heesihii mardabuu ka bedeshay mullaxan buu isku bedelay mullaxankaas waa nuunka codo ka dhisa marka heesihii u laxameeyena waad garanaysaanoo soo badan baa ka mid ah waxaa ka mida beledweynaha ka mida sabakale hamoodina ka mida iyo kuwo kaloo badan maanta tacsidiisaas ilaahay waxaan ka waryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo maxamuud maxamed xeebow oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada waaberi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ka xasuusta taariikhda cabdikariin jiir iyo heesaha uu laxanka u sameeyey cabdikariin jiir macallimiintii aan ku soo gaarnay fankuu ka mid ahaa khubaradii aan ugu nimid fankuu ka mid ahaa meelo gaar aho aan lagu haysanin buu lahaa waayo haddaan laxan idhaahdo waa la wada sameeyaa laakiin asaga gaar buu ahaa wixiise gaar heesaha waaweyn ee adar saciid xarawi uu ka dhawaajiyo beledweynaha ay ka mid tahay dhoof xaashaq ergadii furqaan iyo guuleed guuleed heesta la yidhaahdo waxaa weeye waaweynka waaweynka sare cabdikariin jiir baa lahaa cabdikariin laxamadooda u lahaa waa sidaan sheegaya cabdikariin faarax qaarey qoyska ma dhimanin ummad buu ka dhintay qaran buu ka dhintay waxaan leenahay allaha u naxariisto waanu ku tacsiyeynaynaa ubadkiisii xaasaskiisa iyo maxaan ku idhaahdaa ehelkiisaba fanaaniinta ka hadashay geerida marxuum cabdikariin jiir ayaa waxaa ka mid ah maariya ku-xigeenka tiyaatarka qaranka maxamed xasan barrow innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ma dhinta waa ilaahay kullu nafsin daaqat almowt cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir ilaahay ha u naxariisto maantay tii adduunya ugu ekayd aakhirana ay u bilaabatay waxaan leeyahay taariikhdiisii taariikh la soo koobi kara ma ahayn cabdikariim faarax qaarey waa mulaxamiisto weyn buu ahaa dalka soomaaliya laga wada yaqaano qoraabuu ahaa dee wax la soo koobi karaa maaha hadda hal iyo laba la dhihi kara maaha weeraan laba boqol oo heesood ayuu macnaha sameeyey oo wadani ah u badan oo ay u badan yihiin qaarkood u badan yihiin nabe ammaano oo xagga diinta u badan yihiin marka ilaahay ha u naxariisto ayaanu leenahay waanu u ducaynaynaa anugoo ku hadlaya magaca fanaaniinta qaranka soomaaliyeed maanta dunida dacladeeda ku kala firirsan anuu afkooda ku hadlayo waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto saxaabtii iyo qaraabadii iyo ehladii iyo carruurtii siina waxaan leehay sabar iyo iimaan ilaahay hanaga wada siiyo annagoo idil buu naga wada dhintay sidoo kale agaasimaha wax soo saarka tiyaatarka qaranka yuusuf xaybaro ayaa si kooban uga hadlay xanuunka ay bahda fanka ku keentay geerida mullaxamiiste cabdikariim faarax jiir halkan waxaannu isugu nimi inaannu tacsiy u dirno ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaan bahda fanaaninta soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogaan inaan uga tacsiyeedayno geerida naxdinta le ee ku timid adeerkayo fannaankeennii weynaa muddada kontonka sanno ku dhow qaranka u soo shaqeeyey ee maanta ilaahay qadaray inay noqoto maalintii dunida ugu dambaysay ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay jannooyinkiisa ku irsaaqo inuu ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo cabdikariin muddo dheer buu soo shaqeeyey sidii raggii iga horreeyey sheegeen intuu soo shaqeeyena waxay ahayd wuxuu u shaqaynayay qaranka soomaaliyeed iyo ummadda ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistana siiyo ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo ubadkii uu ka tegeyna inuu ilaahay iyo annagaba samir iyo iimaan naga siiyo cabdikariin annagu naga geeriyooday allaha u naxariistay cabdikariin faarax qaarey oo ku magac dheeraa jiir waxa uu sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo afartankii ku dhashay magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug isagoo ifkana kaga tegey siddeed carruura oo isugu jira afar wiil iyo afar gabdhood waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarraysa dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho